habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen sabti ah bisha abriil waa soddon sannadkan labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan waa mawjadaha gaabgaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o e somaali dot com idaacadda caawana waxaa si wada jira idiinku daadihinaya falastiin axmed iiman iyo anigoo ah cumar xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida kooxaha gurmadka kenya oo weli wada hawsha badbaadinta dad ku hoos jira dhismo ku burburay magaalada nairobi guriga uu burburka ka dhacay wuxuu xaafadaha nairobi xaafadaha iskurarag xaafad ka mid ah waay oo hurumaa la yidhahdo waxaana u badan dadka danyarta ah waxaana ka dhisan guryo badan oo dulsaar ah gurigana xalay dumay wuxuu ka kooban yahay lix dabaq ilaa haddana waxaa socota hawshii gurmadka meeshoo dhan waa buuq iyo laamihii amniga iyo ambalansadii iyo laamihii amniga oo amniga sugaya ayaa hawsha ku howlan
dalka swiden oo weli ku jira heegan la xidhiidha cabsi ay ka qabaan weeraro inay ka geystaan rag la sheega inay ka soo barbar dagaalameen kooxda isis oo ku noqday dalkaasi barnaamijka martida mikrofoonka ayaad ku dhagaysan doontaan wallahi inta badan tirooyin saxa lama hayo laakiin tirada guud ee dalka la sheegaa ilaa adigu afar boqol waa la sheegaa inay halkan ka tegeen oy ku biireen nimanka xadjirka ah marka waxaa kaloo jirta in in ka badan boqol iyo lixdan la sheego inay soo noqdeen oo dalka sweden ay kusoo noqdeen
waxaa kaloo aannu idiin haynaa qodobo ay ka mid tahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo maanta baarlamanka horgeeya heshiiska madasha qaran ee qaabka doorashada ay uga dhacayso soomaaliya sanadkan waxaan sidoo kale idiin haynaynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee cawayska washington iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
kooxaha gurmadka ee dalka kenya ayaa weli wada dadaal ay ugu jiraan sidii loo badbaadin lahaa dadka laga yaabo inay weli nool yihiin ee ku hoos jira dhismo toddoba dabaq ka koobnaa oo ku burburay magaalada nairobi ugu yaraan toddoba qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen burburka dhismahan tiradana waa ay sii kordhi kartaa ayaa la leeyahay wariyaha v o e da maryan maxamuud barre maryan qalanjo ayaa warbixintan noo soo dirtay khasaaraha ka dhashay roobab xoogan oo labadii maalin ee ugu dambeysay nairobi ka da-ayay ayaa kor u dhaafay geerida inka badan toban ruux iyo burburka guryo la deganaa hay-adda laanqeyrta cas ee kenya ayaa sheegtay in toddoba ruux ay ku dhinteen kadib markii roobkii weynaa ee habeenkii jimcaha uu dumiyey daar ku taallay xaafadda huruma halkaa oo dad ka badan boqolna kooxaha gurmadku ay badbaadiyeen dhaawacyada ayaa lagu dabiibayaa asbitaalka qaranka waxay intaa hay-addu ku dartay in gurigan dumay uu saameyn ku yeeshay boqol iyo konton qoys oo hooyla-aan ah dad ayaa ilaa iyo iminka laga baadigoobayaa dhismaha dumay hoostiisa oo la rumaysan yahay in ay weli nool yihiin iyadoo ciidamada militariguna ay hormuud u yihiin qeybaha badbaadada kuwaasi oo la arkayo iyagoo gacmahooda ku faqaya burburka dhismaha markii laga quustay in qalabka waaweyn ee lagu faagi lahaa uu halkaasi galo dhismahan ayay dowladda nairobi waxay horey u sheegtay inay dadka uga digtay oo ay amartayna in la dumiyo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo tegay halka ay mashaqadu ka dhacday ayaa amray in lasoo xiro qofkii milkiyadda dhulkaasi lahaa isagoo tilmaamay in meel noocaana ay halis ku tahay nolosha xaafadaha isku raranka ayay gebi ahaanba saameeyeen roobabka iyadoo dadkuna ay ka barakaceen oo xalayba qaarkood ay hoydeen saldhigyada dowladda hoose ee xaafadda islii xaafadaha ay ka mid tahay madaare ayaa la rumaysan yahay in sidoo kale dadku ay ku dhinteen iyo dad kale oo la sheegaya in roobabku ay ku heleen iyagoo wadooyinka maraya oo derbiye ay roobka kaga gambanayeen uu kusoo dumay waxaay sheegtay dowladda nairobi in ay ku howlan tahay sidii dhuumaha daadadku ka baxaan ay deg deg ugu furi lahayd waxayna intaa ku dartay in daadadka ama biyaha ka dhashay roobabka maalmaha yar socday ay ka badan yihiin intii la filayay roobabkan ayaa guud ahaan dalka looga digay in ay daadad badani ka dhalan karaan maadaama oo roobabku haddawna ay curteen sanadadii dambe roobabka ayaa magaalooyinka kala duwan ee dalka kenya saameyn badan oo burbur iyo dhimasho isugu jira ka geysanayay sanadkii hore roobabkii da ayaa geystay khasaare naf iyo maalba leh oo nairobi oo kaliya goobaha qaar sida guryaha iyo masaajidi ay dumiyeen xoogga biyaha roobka dartood iyadoo geeriduna ay intan ka badnayd maryan maxamuud bare v o a nairobi wararka ka imaanaya gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ay deegaano horleh ka qabsadeen maleeshiyada ururka al-shabaab mas-uuliyiinta ayaa sheegay inay la wareegeen hub rasaas iyo qalab kale oo ciidan xuseen xasan dhaqane ayaa warka nooga soo diray beledweyne howlgalladan oo ay ciidamada soomaaliya oo kaashanaya kuwa amisom ay ka sameeyeen deegaano ka kala tirsan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayay saraakiil u hadashay ciidamada dowladdu waxay sheegeen in ay ururka al-shabaab kala wareegeen deegaano ay hore u joogeen dhinaca hiiraan ciidamada ethoobiya ee qaybta ka ah howlgalka amisom ayaa waxa ay la wareegeen deegaanada nuurfanax iyo booco oo qiyaastii ilaa lixdan kilomitir dhinaca koonfur uga beegan magaalada beledweyne gudoomiyaha degmada halgan guhaad cabdi warsame oo v o a la hadlay ayaa waxa uu sheegay in howlgallada ay ku qabsadeen hub iyo saanad military horta howlgalladii ee la helay waxaa laga helay saanad badan oo ciidan sida teendayaal sisaas qasnado waxyaalo fara badan oo qalab ciidanaha laga helay magaras boocana saakaa la galay laba nin baa meesha ku dhimatay oo shabaab oo dagaal meel dagaal ka socday laba quuri iyo aad eridu ciidankiina ku jiraa dowladda soomaaliya iyo ciidanka turkiya waa iskalabsanay howlgalku hadda wuxuu socdaa waa maalintiisii shanaad ciidamada soomaaliya ayaa sidoo kale waxay la wareegeen deegaano badan oo gobolka shabeellaha dhexe ka mid ah kuwaas oo ay hore ugu sugnaayeen kooxda al-shabaab lama oga in howlgallada ay sii soconayaan iyo in goobihii al-shabaab lagala wareegay ay ciidamada kusii sugnaan doonaan
natiijo aan rasmi ahayn oo kasoo baxday wareegga labaad ee doorashooyinka baarlamaaniga dalka iiraan ayaa muujinaya in siyaasiyiinta qunyar socodkaha ay xulufada yihiin madaxweyne xasan ruuxaani ay ku guulaysteen kuraas ka badan kuwa ay heleen qolyaha muxaafidka ah ay iska soo horjeedaan waxayna u eg tahay inay maamuli doonaan baarlamaanka dadka reer iiraan ayaa bilaaba codaynta jimcihii si ay u buuxiyaan lixdan iyo sideed kursi oo aanay cidina ku guulaysan wareeggii hore ee doorashada ee la qabtay bishii februari ee sanadkan intii lagu guda jira doorashadii ugu horreysay siyaasiyiinta qolyaha isbedel doonkaha ayaa ku guulaystay kuraasta badankooda lixdan iyo sideedda kursi ee loo baratamayay ayaa soddon iyo saddex ka mid a waxaa ku guulaystay isbahaysiga ruuxaani halka siyaasiyiinta muxaafidka ay heleen koo iyo labaatan kursi sida ay baahisay warbaahinta dowladda iiraan labiiyo tobanka kursi ee soo hortay ayaa weli loo baratamayaa iyadoo natiijada kama dambaysta ahna lagu dhawaaqi doono caawa saqda dhexe ugu yaraan toddobiyo toban qof ayaa ku dhimatay afartan kalena way ku dhaawacmeen maanta magaalada baqdaad kadib markii uu isqarxiyey qof isa soo miidaamiyey oo baabuur watay saraakiisha booliiska ayaa sheegay in qofkaas isa soo miidaamiyey ee gaadhiga watay uu marayey meel u dhow goob ay ku cibaadaysanayeen koox shiica ah saraakiisha booliiska ee ku sugnaa goobtaasuu qaraxu ka dhacay ayaa tilmaamay in qaraxaasi lala beegsaday macbudka khadiimiya ee magaalada baqdaad hase yeeshee saraakiil kale ayaa iyagu tilmaamay in qofka isqarxiyey uu doonayey in uu isku qarxiyo meel suuq ah oo ku taalla goobtaas warku waxa uu intaasi raaciyey in aysan weli jirin cid sheegatay inay ka dambaysay weerarkaas
halkaaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington sida aad warkeennaba ku maqlayseen magaalada nairobi ee dalka kenya ugu yaraan toddoba qof ayaa dhimatay kadib markii uu soo dumay dhismo ka kooban toddoba dabaq xilli ay da-yeen roobab lixaad leh wararkii ugu dambeeyey ee burburka dhismahan waxaa inoo haysa waryaheena sahre cabdi axmed xilli dadka danyarta ah ee degganaa gurigaasi ay ku jireen intooda badan wakhtiga hurdada ee alasayda hore ayaa mar qura gurigaasi waxa uu u dumay gunta hoose oo uu maro webi waxaana la sheegay inay aasmeen dhowr dabaq oo ah kuwa hoose oo gurigaasi waxaase lasoo badbaadiyay dad ka badan boqol qof iyadoo ay jiraan tiro dhimasho ah oo tan iyo haatanba sare u sii kacaysa dhismaha gurigan ayaa waxa uu ahaa dhowr dabaq oo ka samaysnaa dhagax aad u jilcay islamarkaasina qadiimi ahaa oo aanan helin wax dayactira dhowrkii sana ugu dambaysay dadka ku nool gurigaasi ayaa waxay ugu xisheen sida wararku ay sheegayaan dhaqaalihiisa oo aad u jabnaa islamarkaasina ay ku kiraysteen goobta dhismahan oo aanan ka fogeyn xaafadda soomaalidu ay degan tahay ee islii ayaa markii burburkaasi lixaad kale uu soo gaaray waxaa ka mid ahaa dadkii soomaalida ahaa ee ku soo cararay maxamed ismaaciil shiino oo ka mid ah dadka degan xaafadda isliim wuxuu ii sheegay masiibada kadib markii uu tagay meesha sida tan xaafadda horta oo guriga uu burburka ka dhacay wuxuu xaafadaha nairobi xaafadaha isku rarag xaafad ka mid ah waaye oo hurumaa la yidhahdo waxaana u badan dadka danyarta ah waxaana ka dhisan guryo badan oo isdulsaar ah gurigana xalay dumay wuxuu ka kooban yahay lix dabaq ilaa haddana waxaa socota hawshii gurmadka meeshoo dhan waa buuq iyo laamihii amniga iyo ambalaasyadii iyo laamihii amniga oo amniga sugaya ayaa hawsha ku howlan dad badanna way usoo daa daawasho tageen ma garat waa garta marka maxaa kuu muuqanaya maxay samaynayaan ciidamada booliiska ciidamada booliska waa amniga ayay sugayaan laakiin ciidan waxaa jira oo loogu tiragelay arrimahaas oo degdega iyo gurmadka oo la yidhahda n y s oo dhalinyaradaas iska wax u qabsa ah dhalinyaradaas ayaa iyo la qaramada kuwa red cross laanta loo yaqaano kenya ayaa howl bambalaasho badan iyo gurmud badan ka wada oo soo saarayo burburkii lama soo gabagabeynina weli gurmadka ayaa socda guriga hoos dhulka lix dabaq u ahaa ilaa saddex dabaq dhulka hoos ayay gashay magarad meel wuxuu ku yiilay oo webi ah oo dhulka hoosena ay biyo maraan magarad marka guriga dhulkii ayaa la go-ay marka ilaa saddex afar dabaq hoos ayay jirtaa welina gurmadkii ayaa socda dad tirada khasaaraha ayaa durbaba waxa ay dhaaftay toban qof waxaana madaxweynaha dalkaasi kenya uhuru kenyatta iyo sidoo kale saraakiil kale ay booqdeen xaafadaasi huruma oo uu amray in laga daadgureeyo dadkii deganaa dhismayaasha kale ee ku dhowdhow dhismaha haatan dumay si markaasi looga baaqsado in khasaare kale oo nafeed ay dhacdo islamarkaasina ay dumaan guryahaasi kale ee iyaguna qadiimiga ah ee ku yaala dacalka webiga yar ee dhex mara magaalada nairobi gurigan waxa uu ahaa mid waayadanba ay dowladda hoose iyo guddiyada u xil saaran xagga dhismaha dalkaasi kenya ay u asteeyeen inuu khatar ku yahay dadka deggan waxaana sannadkii hore markii sidan oo kale roobab xooggana ee ka curteen waddankaasi ay soo gooyeen saraakiishaasi in gurigaasi la dumiyey ee dhismayaal kale hase yeeshee wararku waxa ay sheegayaan in dadka milkiilayaasha ay ka dhaga adeegeen taasoo sabab u noqota in khasaaraha maanta uu yimaado haddaba waa sidee xaalka dhismahaasi markii ay dowladdu booqatay kadib isla maxamed ismaaciil ayaa mar kale ka warramaya sababta dadkoo dan yar ah iyo guryihii qiimo jaban cid dheg u dhigtay male iyo waddanka oo iska musuq maasuq ah laamihii loogu tiragelay inay guryahaas dadka ka raraan ama ay dumiyaanan howlahooda qabsan taas ayaa u sabab ah iyo roobab lixaad loo da-ayay saddexdii beri oo lasoo dhaafay ilaa hadda aan kula hadlayo roob ayaa da-ay magarad dalka kenya gaar ahaana magaalada caasimada ee waddankaasi ayaa waxaa ku yaala xaafado badan oo isku rarana oo ay ku nool yihiin dad masaakiina oo iyagu sabool ah inta badan guryaha dadkaasi ay degan yihiin ayaa ah kuwo aanan dayactir helin qaarkoodna waxa ay degan yihiin xaafado si aada isugu dhowdhow oo isku rarana sida kibera dadka deegaanadaasi ayaa waxa ay walaac ka muujinayeen haddii xaalku sidan uu sii ahaado inay jiri karto khatar nafeed guud ahaan warbaahinta dalka kenya iyo saraakiisha iyo qaybaha dadweynaha ayaa waxa ay wakhtiganba weli ku howlan yihiin habeenka sii galaya inay badbaadiyaan amaba ay ogaadaan haddii dad uu guryahaasi ay ku dumeen ee gunta hoose ugu sii jiraan weli islamarkaasina ay u baahan yihiin in garab la siiyo si markaasi looga soo badbaadiyo dhismaha hoostiisa hase yeeshee hay-adda laanqeyrta cas ayaa waxa ay sheegtay in inta badan dhismaha si dadkii uu ku burburay ay soo saareen inkastoo ay jiri karaan tiro kale oo weli baaqi ku sii ah
sahre cabdi axmed ayaa warbixintaasi isugu keena soo duuday nalana socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa v o a washington
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington gobolka california ee dalkan maraykanka ah labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa ka oognaa xiisada la xidhiidha doorashada musharaxiinta xisbiyada ay ku baratamayaan dalkan shalay waxaa boqolaal qof ay ka oogeen gobolkaasi dibadbaxyo mararka qaar watay rabshado ay kaga soo horjeedeen musharaxa ugu horreeya xisbiga jamhuuriga donald trump oo guulo xidhiidh ah oo uu dhowaan ka gaadhay doorashada xisbigiisa ay kusii dhoweeyeen in uu noqdo qofka ay u soo magacaabanayaan ee u taagan doorashada madaxtinimada maraykanka ee dhammaadka sanadkan dhacaysa haddaba saameynta doorashada ee gobolka ayuu wariyaheena maxamed cabdi xasan sandheere uu ka waraystay cabdisalaan siciid faarax oo aqoon u leh arrimaha maraykanka
waxa ay ku bilowdeen markii musharaxa donald trump oo ka khudbeynayey magaalo loo yaqaano cosomesa oo ka tirsan gobolkan california ay mudaharaad weyn oo abaabulan ay dhigeen dad kasoo horjeeda ninka odaga ee donald trump la yidhaahdo kadibna ay isku dhaceen taageerayaashiisa halkaasina ay qalalaase aada iyo aada u weyn ka dhacday booliiskuna ay yimaadeen oo dadkii markaa ay kala celiyeen run ahaantii sidaas ayay ku dhacday waan gartay marka wax khasaaro ka dhashay iska horimaadka dadkaas
waxaa jira ilaa iyo dad dhowr ah oo dhaawacyo ay soo gaareen walow dhaawacyadaasi aysan ahayn dhaawacyo culus laakiin markii ay isku dhaceen taageerayaasha donald trump iyo weliba booliiska oo rabay markaa inay kala kaxeeyaan halkaas ka dhacday dhaawac dhowr qof soo gaaray oo markaa maaragtay aan cuslayn laakiin la oran karayo ilaa iyo dhowr qof baa halkaa ku dhaawacmay waan gartay cabdisalaan waxaa jira waxaa sawirada telefishinada laga arkayay ku jiray dad isku dayaya in baabuurta booliiska ay rogaan oo gilgilayay in badan wax dhibaato ku timid baabuurta booliiska ma jiraan dad loo qabsayse dad loo qabtayse ma jiraan
markii mudaharaadku uu faraha ka baxay oo dad boqolaal gaaraya oo labada dhinacba ay iska hor yimaadeen waxay ku xanaaqeen qayb ka mida mudaharaadayaashii baabuurtii meesha yaalay ama booliisku ha lahaado ama shacabka ha lahaado laakiin waxaa jira ilaa dhowr gaari kuwa booliiskana ay ku jireen oo khasaare yar uu soo gaaray islamarkaasina booliisku waxay caddeeyeen in ay xireen dhacdooyinkan mudaharaadka iyo weliba gacanka hadalka watay isugu jiray ilaa iyo labaatan iyo qofna xabsiga ay dhigaan waan gartay isu soo baxyada donald trump waxaa lagu yaqaanaa inay rabshado ka dhashaan si ka duwan sida murashaxiinta kale marka maxaa ilaa iyo iminka meelaha siyaasadda lagu falanqaleeyaa ay ka leeyihiin dhacdadii u dambeysay iyo kuwii ka horreeyey
dabcan donald trump waxaa lagu yaqaanaa nin aan la gaban fikradaha uu aaminsan yahay hadalladiisuna ay cad yihiin mathalan ereyadii uu california ka yiri waxaa kamid ahaa oo kale markii aan soo galay xafladda ama hoolka shirka waxaan dareemayey in aan dhaafay xuduudii maraykanka oo uu ula jeeday arrimahan dadkan soo galootiga ah ama dadka sharci darrada ku jooga maraykanka californiana ay yihiin meelaha ugu badane dadkaasi ay ku nool yihiin marka dadka aadka iyo aadka u hadalhaya arrimahan ee saakada iyo toddobaadkan run ahaantii waxay aada iyo aada u hadalhayeen donald trump in uu iyaga ku noqon doono dhibaato cirka uga timid haddii uu ku guulaysto jegada musharaxnimada marka arrintaas ayaa runtii ahayd arrinta california aadka iyo aadka looga hadalhayo maadaama ilaa saddex milyan oo qof oo sharci sharci aan haysan california ay degan yihiin dee xuduuddii mexicana ay kaadiga u saaran tahay oo california ay ku dhegan tahay marka aad iyo aad baa arrintaas dadka noocaas ah ama dadka reer california runtii ay ugalwelayaan dhegaystayaal waxa uu ahaa cabdisalaan siciid faarax oo aqoon u leh arrimaha maraykanka una warramaya wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa maanta dib ugu laabtay raalli ahaada dhegaystayaal aan halkaasi idinkuugu celiyo
waa hagaag dhegaystayaal falastiin waxaan u malaynayaa in maadaragtay ay u jeeday warka ku saabsan soomaaliya hase haatee way noo soo socdaa madaxweynaha puntland marka horese falastiin ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa maanta baarlamaanka horgeeyey heshiiskii ay hogaamiyaasha madasha qaran ka gaareen qaabka doorashadu uga dhacayso wadanka dabayaaqada sanadkan baarlamaanka ayaa laga doonayaa inay heshiiskaasi ansixiyaan dhinaca kalena waxaa xildhibaano kamida baarlamaanka ay diidmo ka muujiyeen in muddo laba bilood ah loogu daro aqal baarlamanka muddada uu shaqeynayo marka xilligiisu dhammaado labaatanka agost warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray waryaheena jacfar kuukaay
ra-iisul wasaaruhu waxa uu ugu horreynba xildhibaanada aada ugu kala dhigdhigay heerarkii uu soo maray hannaanka la ysla qaatay ee doorasho laga soo bilaabo markii ay xukuumaddu caddaysay inaanay dalka ka dhici karaynin xilligan doorasho qof iyo codkii ah ilaa ugu dambeyntii sideed iyo labaatankii janawari ee sanadkan laysku raacay qaabkan hadda doorashada sanadkan lagu gelayo waxaanu ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali baarlamanka ka codsaday inay meel mariyaan go'aanadaasi ay madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboleedyadu isla qaateen xukuumadda federaalka soomaaliya waxay usoo gudinaysaa baarlamaanka federaalka ee soomaaliya hanaanka guud ee geedisocodka doorasho sida lagu qeexay go-aankii dowladda dowlada federaalka ee labadii sideedi janaay labadii kun iyo lixii tobanki xukuumadda federaalka iyadoo eegaysa duruufaha dalka ku jiro waktiga oo gabaarsa ah iyo howsha baaxadda leh ee dhiban waxay ka codsanaysaa golaha shacabka inay ansixiyaan hanaankaas doorasho oo lagu keenay wadxaajood siyaasadeed kuna salaysan go-aan wada ogolah oo ay qaateen dowladda federaalka soomaaliya iyo xubnaha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka mudana guddoomiye mudanayaal mudooyin anigoo ku qarsan xilkasnimadiina iyo runtii dareenkiina wadanimo waxaan si xushmada idinkaga codsanayaa inaad ansixisaan hanaankaas doorasho aan maanta idin horkeenay oo lagu keenay wadaxaajoodkaas aan idiin sheegday looguna talagalay runtii inuu qabsoomo wakhtiga loogu talagalay ee ah agost labada kun iyo lix iyo tobanka ka sokow go-aanka guud ee ka soo baxay madasha wadatashiga qaran ee horeyba loo sii ogaa waxaa ra-iisul wasaaruhu uu maanta xildhibaanada u qeybiyey qoraal ay ku caddahay tallaabooyinka doorashadu ay u qabsoomayso oo faah-faahsan mudanayaasha baarlamanka qaar ayaa v o eda u sheegay in faahfaahinta doorashada ay ku jirto in muddo laba bilooda loo kordhiyo baarlamanka hadda jira arrintaasoo uu horey jimcihii shalay uga dhawaajiyey ra-iisul wasaaraha iyadoo uu cumar cabdirashiid sheegay in guddoonka baarlamanku uu sidaa ka codsaday markii uu hadalkiisa dhammaystay wasiirka koowaad waxaa codbaahiyaha soo istaagay xildhibaan khadiijo maxamed deriye oo sheegtay in haddaba lasii ogaado oo aanan haba yaraatee tixda lagu darsan wax muddo kordhina oo baarlamankan hadda jira loo sameeyo ka doodista qodobkaasina aanan lagu soo talagelin waxba kama qabo aniga hadalna ma qabo hadeer laakiin waxaan rabaa hadal guud ahaan annaga iyo dadka soomaaliyeed gudo iyo dabaddaba barnaamij hordhaca shalay warbixin guud uu dalka iyo dadka ka siinaya ra-iisul wasaaraha ayuu ku sheegay in laba bilood guddoonka uu codsaday labaatanka ogosna inaan hal saac lagu darin waayo koo iyo labaatanka ogos annaga xildhibaano manihi marka isniinta aan isugu nimaano idinkoo taas meesha ka saaray xildhibaanada qaar ayaa qaba tuhun la xiriira in haddii iyaga muddo laba bilooda loo kordhiyo ay daba taallo muddo intaa la eg amaba ka badan oo madaxweynahana loogu daro waana taa arrinta keentay inay qaarkood ku dhegaan wakhtigii ay adeega ka baxayeen oo ah labaatanka bisha ogost ee sannadkan guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo daba socday hadalka xildhibaanada ayaa sheegay inaanu xaalku sidaasi ahayn marka uu muddadaasi dheeriga ah dalbanayeyna uu ujeedkiisu ahaa in xildhibaanadu ay helaan wakhti ay ololo ku sameeyaan oo uu iyaga u hilinayay laakiin waxaa la maqlayay mudanayaasha qaarkood oo cod dheer ku leh waxba ha noo hilin arrintaasi guddoonka caddayn doona haddii aan la yidhaahdo arrinta sidaad u fahamtay maaha khadiija sidaad u sheegtayna maaha waxaa weeyaan guddoonka wuxuu yihi mar alla markii waqti alla waqtigii lagu qabto doorasho ay dhacayso maalinta warqadda lagu ridayo laga soo bilaabo xildhibaanadu waa inay helaan fursad ugu yaraan laba sano laba bilood oo ah ololaha waayahay waayahay waxayga hiilayga ahayd haddii aad idinka barnaamijka gacantiinu ku jiraa xildhibaano shacbiga wixii dantiisii ah taladiisa idinkaa leh marka arrinta meeshaa ku joojiya waxbayaan buuqalaba samaynin shirkana waa noo xigayahay maanta waxaa loo ballamay isniinta soo socota in ra-iisul wasaaruhu uu baarlamanka ku soo laabto qorshaha doorashada ee qoraalkiisa xildhibaanada loo qeybiyeyna maalintaa laga doodo su'aalana laga weydiiyo ugu dambayntiina go'aan laga gaaro jacfar kuukaay v o a muqdisho
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa v o a washington madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada boosaaso kadib muddo laba toddobaad ah oo uu safar ugu maqnaa waddamada etoobiya iyo sacuudiga haddaba kadib markii uu tegay magaalada boosaaso ayuu madaxweynuhu ka hadlay arrimo ku saabsan heshiisyo ganacsi oo uu la soo galay waddamadii uu booqday faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan inooga soo diyaarisay madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas ayaa soo dhoweyn kadib shir jaraa-id oo uu ku qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso waxa uu kaga warbixiyey safaradii uu ku tegay wadamada etoobiya iyo sacuudiga isagoo ugu horeyn ka warbixiyey safarkii etoobiya iyo arrimihii looga hadlay shirkii madaxda afrika ee lagu qabtay dalka etoobiya kaasoo uu ku tilmaamay in looga hadlay arrimaha ammaanka iyo nabadgelyada qaaradda afrika safarkii ugu horreeya waxaan ku tagnay dalka etoobiya oo aanu kaga qayb gallay markii hore shirkii tana forum oo puntland ay xubin ka tahay oo mar walba ay ka qayb gasho oo lagaga hadlayay nabadgelyada iyo securityga afrika ee madax badanoo afrikaan ay isugu yimaadeen dad badanoo mas-uuliyiin ahoo madax hore afrika iyo kuwa hadda jooga iyo yani xogayihii guud ee howlqaramada midoobay koofi canaan iyo dad badan ay yimaadeen lagana hadlayay afrika iyo nabadgelyadeeda dabcan markii afrika iyo nabadgelyadeeda iyo security la yidhaahdana soomaaliya iyo shidada ka taagan iyo shaqaaqada al-shabaab iyo mar walba waxay ka tahay muhiimad gaara ayaa la siiyaa waxa laga hadlayana waxay ahayd dabcan ubur uradaas xag jirka ahayd meel walba ka dhacay afrika ka jira sidii uu ah hadda khatarta ugu daran ee afrika haysata sidii looga wada hadli lahaa oo wax lasaga odhan lahaa loona xallin lahaa madaxweynaha puntland ayaa sheegay inay soo dhammaystireen muddadii ay ku sugnaayeen dalka etoobiya barnaamij horumarinta ganacsiga ah oo ka dhexeeya puntland iyo dowladda etoobiya iyo sidii loo horumarin lahaa furitaanka kastamka degmada galdogob ee gobolka mudug ataanu samaynay kastam magaalada tuuldibi ee galdogob oo ay ahayd in laysku xiro ganacsiga puntland iyo ganacsiga etoobiya arrintaas marxalad badan bay soo martay oo kala duwan haddana waxay ahayd qaybtii u dambeysay gebagabadeedii iyo soo afjirideedii iyo dhammaystirkeedii ayaa isana ugu muhiimsanaa wasiirku waxa uu tegey jigjiga dowlad deegaanka soomaaliyeed oo uu u tegay dhammaystirka barnaamijkaas wixii dowladda dhexe ee federaalka etoobiya naga xiranna dhammaystirkeedii inaanu soo gabagabanayay ahayd safarkaasna runtii wuxuu ahaa safar guul kusoo dhammaaday ama ha noqdo ka qaybgalka taana furan ama ha noqdo dhammaystirka heshiiska etoobiya iyo horumarinta ganacsiga puntland iyo etoobiya booqashadii madaxweynaha puntland uu ku tegey dalka boqortooyada sacuudiga ayuu sheegay in ay la soo galeen heshiis ay ku horumarinayaan kaabayaasha dhaqaalaha puntland tegitaankaygu wuxuu la xiriiray martiqaad aan ka helnay maalqabeedno reer boqortooyada ah aanu ku dhiirigelineynay inay waxaa puntland ay u baahan tahay waa horumar kaabayaasha dhaqaale san ku celiya marar badan in ay dalka maalgashadaan yani tusno nabadgelyada ka jirta puntland khayraadka puntland ay leedahay arrintaasna runtii guul bay kusoo dhammaatay ah in aanu la soo seexanay heshiis wax badan kaga qabanayaan ku horumarinayaan kaabayaasha dhaqaalaha puntland waxaan rajaynaynaa sanad gudihii hawshaasi in ay sida heshiiska ku qoran kusoo gabagabowdo oo ku yimaadaan kuna bilaabaan shaqada insha allah haddii laha yidhaahdo faadmo yaasiin jaamac v o a boosaaso
markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada london noogu soo diyaariya nalana socodsiinaya waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aannu uga hadlayno dalka swiden oo baryahan si weyn feejignaan loo geliyey iyadoo cabsi laga qabo in shakhsiyaad ka tirsan ururka isis ay dalkaasi dib ugu soo noqdeen waxaana jira in badan oo ka mida dadka soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi oo iyana lagu tuhmo inay qayb ka yihiin kooxaha xagjirka sida isis barnaamijka haddaba waxaa marti ku ah xildhibaan xamse cumar xoorxoor oo ah xildhibaanka laga soo doorto gobolka fastmanland ee dalka sweden kusoo dhowo barnaamijka xildhibaan xamse cumar waa mahadsantaha waa ridwaan waan dhawaay aad iyo aad baa u mahadsan marka ugu horreysa waxaan rabaa bal inaan wax kaa weydiiyo maalmihii ugu dambeeyey dalka sweden waxaa la geliyey heegan la xiriira in cabsi ay jiri karto iyo khatar ka iman karta kooxda isis oo shakhsiyaadka qaarkood la leeyahay dalka dib ayay ugu soo laabteen sidey tahay xaaladdu hadda
wallaahi xaaladdu imika way degan tahay aad baana u fiican tahay ruuxaantii inta badan laamaha sirdoonka iyo ammaanku aada ba u shaqeeyaan marka warbixintii ay heli jireen dheeliga ahayd ayuunbay kamid ahayd sida ay noo sheegeen oo ay faafiyeen laamaha guud ee amniga dalku magacooda laydhaha sebo ninka u qaabilsan arrimaha saxaafadda iyo wararka sirba la yidhaahdo wuxuu sheegay in aanay muhiim ahayn kor loo qaado darajada nivoga ama darajada baqashada muurarka in kor loo qaada muhiim aha laakiin shaqadayga caadi ahayd baanu wadnaa dadkana waxaan u sheegana inaanay warwarin marka wixii ay waxa quri dadku ay samayn karaan waxa weyaan buri walaalin inay t v-ga iyo warbixinaha booliska ay isha ku hayaan si ay ula socdaan marba xaaladdaasi marayso marka darajo kor looma qaadin laakiin fuljignaan aada u fara badan waa lagu jiraa waayahay marka feejignaantan maxaa sabab u ah ma qaraxyadii ka dhacay magaalooyinka brussels iyo baris oo ayaa cabsida keenay mise waxaa cabsida keenay wararka sheegaya in xubno ka tirsan isis oo horey dalka sweden uga tegay inay dalkii dib ugu soo noqdeen haddii walaal aynu kala qaadno horta intii ay dhacday arrintan faransiiska iyo belgium dalkan sweden aada baa ammaankooda kor loogu qaaday iyadoo taasi jirto soo noqoshada dadka carabooda ee kasoo noqonaya wadamada kasoo noqonaya waxa weeyaan iyaga laftoodu way jiraan ishaana lagu hayaa laakiin ta imika timi waxa weeyaan waxay sheegeen fariin baanu helnay bay yidhaahdeen ninkan kuu sheegayo warbixinta ninkan kuu sheegayo press chefka ee arrimaha warsaxaafadda u qaabilsan oo magaciisa sirba france la yidhahdaa wuu ka gaabsaday in arrinta intaa la dhaa way ka gaabsatay in arrinta intaa la dhaafo laakiin fariin fariin baanu helnin bay ku daayeen marka annaguna intaasun baanu qaadanay dadka muslimiinta ahi way ka dhex muuqdaan guud ahaan dalka sweden ma la garan karaa tirada dhalinyarada muslimiinta ah ee ku biiray kooxda isis ee ama ku sugan syria ama ciraaq tegay walaa inta badan tirooyin saxa lama hayo laakiin tirada guud ee dalka la sheegaa ilaa adigu afar boqol waa la sheegaa inay halkan ka tegeen oo ay ku biireen nimanka xadjirka ah marka waxaa kaloo jirta in in ka badan boqol iyo lixdan la sheego inay soo noqdeen oo dalka sweden ay kusoo noqdeen laakiin la og yahay oo isha lagu hayo marka hay-adaha amniga ee guud inta badan waxay sheegaan in cid alla ciddii tagtay ee meesha kasoo noqotay in isha lagu hayo marka arrimahaasi waa arrimaha imika aanu ka wada shaqeyno annaga bulsho ahaan iyo qowmiyad ahaan iyo ummadda weliba gaar ahaan ummadda soomaaliya umadda muslimka ah inaanu wada shaqeyn dhow yeelano oo oo hufan oo oo is-aamini xiriir ku jiro annaga iyo dowladda sweden marka arrimahaas waa arrimaha iminka aanu ku mashquulsan nahay in arrimaha aada looga wada shaqeeyo ma jiraan marka dhalinyaro soomaali ah oo la yaqaano oo la leeyahay dib ayay dalka ugu soo noqdeen oo isis ayay ka tirsanaayeen waxayna ka yimaadeen syria wallaahi run ahaan ma odhan karno hebel iyo hebel oo hay-adaha amniga ee qaranku way og yihiin iyagana isha ku haya laakiin way jiraan oo laga inay soomaali ka mid noqdaan lagama saari karo marka kolley dadka yimi way ku jiri karaan ummadda dadka soomaalida way ku jiri karaan laakiin waxay caddeeyeen ma odhan karno intaa uma dhaafi karno sababa ammaanka awgeed marka la eego dadka soomaalida afartameeyo kun ayaa lagu qiyaasaa inay yihiin marka guud ahaan la eego soomaalida ku nool dalka sweden wada shaqayn intee la eg ayaa adoo kale kaala dhexeeya maadaama aad tahay xildhibaan gobol iyo mid deegaan xiriir noocee ayaa dadka soomaalida la leedahay muxuuse yahay xiriirka guud ahaan ka dhexeeya dadka soomaalida iyo bulshada guud ee dalka sweden aad baad mahadsantay walaal waxaad moodaa markii hore xiriirka ummadda soomaalida dhexdeedu aad buu u liitay uu yaraa laakiin maadaama markii dambe focuska oo arrimo badan oo ay wadaagaan ay yimaadeen hadda waqtiya dambe waxaad moodaa in ay aada u wanaagsanaatay annaga siyaasad ahaan siyaasiy ahaanna waanu aad baan uga shaqeynay bal in ummadda soomaalida aanu isku xidhno maadaama focusku uu ku jeedo oo oo oo maadaama dee caruuraha tegaya iyo dhalinyarada la kaxaysanayo dhalinyaradeedu ka mid tahay waxaan imika xidhiirka annaga gaar ahaan naga dhexeey waxa wey waalidiintaanu tababarnaa waalidiintan wacyigelin siinaa waxaan u sheegnaa inaanay xukuumadda iyo dalkay degan yihiin ay amangelyada iyo ammaanka usoo doonteen inaanay ka cabsan ee haddii ay ilmahooda wax ku arkaan ay toos ula soo xidhiiraan dawladda warbixintana ay u sheegaan si ilmaha loo caawiyo si ilmaha loo caawiyo oo ilmuhu caawis u helo marka arrimahaasaan ku mashquulsan nahay inay is-aaminaad hufan oo oo oo oo walaaltinimo iyo wada noolaasha dad isku mida ku dhisan inay inay abuuranto oo waalidka soomaaliyeed iyo qowmiyadda soomaaliyeed ay xukuumadda aaminaan oo wixii ay arkaan ay u sheegi karaan marka waxaad mataa sida meesha marka hore ka baxsanayd oo aanay dadku awoodi karayn inay la xidhiidhaan dowladda iyo arrimaha amniga ee dalka sweden laakiin taasaanu awoodda ugu badan iminka gelinay waa garta inta aanay waxbaba dhicin wax dadaala ma ku bixisaan sidii waalidiinta soomaalida iyo guud ahaan dee jaaliyadda soomaaliyeed aad ugala hadli lahaydeen ka hortagga xagjirnimada waxyaabaha keeni kara in dhalinyaradu ay afkaaro xag jira xambaaraan oo dalka ay ka tagaan oo dagaalyahano ajnabi ah ay maaragtay u tagaan waxyaabahaas xoogga ma saartaan oo wacyigelin iyo aqoon looga hortegayo ma baahisaan oo dadka ma la qaybsataan ha walaal waad saxan tahay laba arrimood baan u qaybinaa labada arrimood baan u qaybinaa waxaa mid dowladda sweden iyo iyo madaxdeeda sida heer degmo iyo gobol iyo heer saaro waanu kala xidhiidhnaa sidaas bal aan u fahansiin lahayn sababta inta ilmaha waxa waxyaalaha ugu wacan in ilmahan isagoo halkan ku koray oo nolosha halkan nolol fiican helay oo wax ku bartay waxyaalaha keenaya marka had iyo jeer waxaanu ogaana aan u sheegnaa in ilmaha kuwa amba nolosha ku najixi waaya amba dhib nololeed ku timaada caawis dheeraadka u baahan in laga faa'iidaysto weaknesskooda marka aad baan ugu sheegnaa in dawladdu ay aada isha ugu hayso dhalinyarta soomaaliyeed siday u caawin lahaayeen ka hor intaanay tegin waayo arrintu waxay fiican tahay in hadal wax laga qabto intaan la tegin waalidka laftiisa waanu sheegnaa oo aad baan u gelayn calaamadaha noocaasa markay ilmahooda ku arkaan inaanay ka baqan xukuumadda iyo la xidhiirka hay-adaha amniga iyo dowladaha hoose ay la xidhiiraan marka waanu wacyigelinaa waxaa jira tallaabooyin aanu soo sheegno ah marka hore stage baa jira waxaa laga yaaba qofku inuu inuu waxa ka dhaca meelaha ay argixisadu maamusho inuu ilmuhu marka hore amba dhalinyaradu marka waxa soo gelayo waxa lagu inay ku farxaan oo kale amba ay qalbiga ka taageeri karaan marka dambe
aad ayuu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli intaana wax kuna barnaamijkii marti mikrofoonka haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington iyo cashucuud
adiguna habla maanta waad ugu horaysaay halbowlaha wadnaha iyo bogaag ee qawrudaay adiguna habla maanta waad ugu horaysaay halbowlaha wadnaha iyo bogaag ee qawrudaay harse iga dardaarana ayaan ku hollinayaay ogow gacmaanisaysan ogow isku ili waayay ogow gulmahayb wacana wanaagsan dhegaystayaal mar kale qodobadaan idinku haya barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaa ka mid ah sheekooyin kala duwan waxaanan idiin hayaa dalka shiinaha oo soo saaray robot qayb ka noqonaya ciidamada booliska ee dalka oo weliba qabanaya howlo aanay boolisku kari karin sida in uu akhriyo waxa qofka maskaxdiisa ku jira amaba uu ku fakarayo waxaan kaloo idiin hayaa qayb kale oo ka mid ah waraysigii aan toddobaadkii hore idinku maqashiyey barnaamijkan caweyska washington ee aan la yeeshay abwaan maxamed axmed goox oo loo yaqaano cali goox markaan dhaabadaadiyo aan dhuxay hadafkii soonigii ku dheehdo dhaqsa kaa calowgay haddaad aragtay dhoohani aan garan wixii dhacay haddaad aragtay dhabatayaanu dhulin kaa goyn dhabdarrada u qaayiba haddaad aragtay dhaandhaan ay dumarku dhaamaan dhankii a u jeedshaan dhaabadiisu ay tahay dhoyla anigu maanihi
aan ku hormaray magaalooyinka waaweyn gaar ahaan kuwa ku yaalla waddamada horey u maray ee uu maraykanku kow ka yahay ayaa dadka waxa ay dhibaato ka haysataa goobaha la dhigo gaadiidka taasoo marar badan ku kallifta in ay bixiyaan ganaax ah in ay meelo khaldan uga tagaan gaadiidka wakhtiga la ogol yahay inuu hal goob yaallo oo dhaafta iyo wixii la mid a arrimahan iyo kuwo kale oo badan ayaa waxa ay keentay in dadku iyagana ay fakaraan oo la yimaadaan qaab ay mararka qaar uga baxsan karaan kharashka badan ee la socdaa in gaadiid aad leedahay sheeko xiise badan oo ka dhacday magaalada new york ee dalkan maraykanka oo arrintaasi ku saabsan ayaa waxaa indhaha la raacay ismaaciil xuseen farjar oo stuudiya la fadhiya ismaaciil soo dhawow wadankan wax badanna waad fiirfiirisay gaadiidna waad ku dhex wadaa marka howlaha ugu badan ama shaniga ugu badan ee dadka haysta waa dhinaca gaadiidka oo marka soomaaliya la joogo waxaa la yidhahdaa qof gaari qaba ma fiyooba oo loola jeedo maanta bir baa jabtaa laleeyahay birri waxaa le olidii buu daadanaya maalinta dambe taayirkii wadduu la fadhiyaa halkan laakiin markaad timaado waddamadan reer galbeedka waaba ka sii daran yahay aad iyo aad cashay dee anigu inkastaanan ahayn dee bahdaa wakhtiga badan joogtay ee waayo aragga ku ah dhinaca gaadiidka iyo wadooyinka iyo meelaha iyo waxyaabo kale halkan waxyaabo badan baa laga fikra laakiin in dhinac baara waad waad wada gaari soo maa intaas wax badan baa aad aad baranaysaa haye waxaa ka mid ah markaad aroortii soo kacdid caashay waxaad ka fikiraysaa gaadhiga halkaad marin lahayd haye waxaad ka fikiraysaa halkaad dhigi lahayd waxaad ka fik hadda laga yaabo halkaad maraysaa waa lacag oo waddo lacagaad maray waxaa laga yaabaa inaad meeshaad dhigaysaana waa lacag waxaa laga yaabaa askari lacag isna doonaya iyo inuu gaadhigaaga qaato oo wakti kuu eegaya oo meelaha ma garanaysaa isna ugu dhuumanaya ayaa jooga oo weliba dhuumalaysigaa badan ismaaciil waxaad ku ti- kusii dartaa inta waddada aad marayso haddii xawaaraha loogu talagala aad ka badisana inta lagu qabto mid dhinac kalaa lagu ku daba leexsado.
socda kaana aa ku ilaalinaya waddadiina mid kale kugu sugaya ay n saacadunbaad eegaysaa soo dhisa gaadhigi markaad waddo dhigatid alla dhaaf alla dhaaf alla dhaaf waktigii gaadhigu ii yaalay hal daqiiq u dhaafaya waxaad ugu tegaysaa tigidh dul yaalla dham oo ganaaxa oo ganaaxa Waa gar- waxaasoo dhan markaa waxay keentay qofkii in maskaxdiisii hadduu gaadhi wato fikrad badan uu gaadhiga ku abuuro inuu aad uga shaqaysiiyo Aad uga uu hal abuur la yimaado aad hal abuur la yimaado waa gartay marka tusaale ahaan sheekooyinka aadka loo dadka usoo jiita waxaa ka mid a een, magaalada new york oo kale waa magaalo aad u saxmad badan aada weyn een, magaalada waxaa ka dhacday nin ayaa wuxuu tegey bangi bangigii wuxuu ku yidhi "Nin, waxaan doonayaa laba toddobaad inaan maqnaado ay labadaa toddobaad een, dabeedna labadii toddobaad oo lala eegay lacag baan u baahanay shan kun oo dollar ah haye shantii kun oo dollar adigu shuruudii oo dhan markii la eegay marka isagu xisaab hore ugama lahayn macnaha een, dabeedna markaasaa la yidhi waxa lagaa doonayaa dee wixii laguga aamini lahaa wax lagaas wax lagaa sii dhigo ama lagaa hayo wax laguga aamino waa gartay wixii lagu aamino waxay noqon kartaa qofka waxyaaba badan ba wuxuu yidhi gaadhaan wataa eh, shan iyo toddobaatan kun oo dadka dollar qaar dahab bay dhigaan adigu waxyaabo asad ah oo hanti ah inkastoo dee magacaaga laftigiisu iyo haddii aad leedahay een, taariikhdaada ammaanadoo dhisan waxaan credit cardka la yidhaahdo oo Sumcad kale iyo fiican.
sumcad wanaagsan daad leedahay waxyaaba badan baa la eega haye adu wuxuu yidhi "Ma anigu waxaan doonayaa inaan gaadhigayga dhigto damaanadda waa la fiirfiiriyo waxaa la yidhi gaadhigiisa haa okay furihiisaa lagala wareegay maanajerkaa loo tegay furii baa lagala wareegay marka gaariga ma ma ma u qalmay eh, shan kun oo dollar gaadhigu shan iyo toddobaatan kun oo dollar buu ahaa toddobaatan kun buuba dheer yahay inta uu qaatay toddobaatan kun buu dheeriyay waa gartay nimankii way yaabeen gaadhiga keen bay yidhaahdeen way istaadheen xagga hoose geliyeen waraaqihiisa bay eegeen gaadhiga isagaa leh ila waana gaari la yaqaano waa gaadhi la yaqaano.
noociisa gudahi bay geliyeen haye waa loo xareeyey waa loo xereeyey waa gartay Een, markii geerashkii gidee ilin wuxuu leeyahay bangigu meel la dhigo gawaarida ninkii uu iska tegey shantiis kun buu qaatay een, dulsaar baa la saaray lacagtiisii laba toddobaad buu maqnaa uu soo laabtay dulsaarkii waxa ku kordhay shan iyo toban dollar marka waa inuu bixiyaa shantii kun oo ila socoto shan iyo toban shan iyo dollar toban dollar oo macaasha dulsaara macaasha shantii kunna wuu dhiibay shan iyo tobankii dollarna wuu dhiibay furii baa loo dhiibay haye markii furaa loo dhiibay weydiiyey waxa yidhahdeen intaad maqnayd ha arrintaada waa la isweydiiyey arrin hore- ha- arrin hore noo soo martay ma ahayn mhm.
een, inaad nin hanti haysta aad tahay oo aan shan kun u baahnayn inaad tahay ayaan ogaanay haye maxaa khaldan haye ninkii wuxuu si yaroo fudud ugu jawaabay bal waxaad ii sheegtaan meesha aan ka ahayn bangigan ee new york ku taalla ee shan iyo toban dollar oo keliya laba wiy gaadhiga lagu sii baarkin garaysan karo ama lasii dhigan karo wuxuu yidhi meesha ammaana laba wiigaan dhigtay shan iyo toban dollar ku dhigtay baarkinkiinii ama meeshan dee gawaadhida aad dhigtaan shan iyo toban dollar keliya iga qaadee buu yidhi marka waa calaa maalin hal dollar baad iga qaadayseen haddaan magaalada kala geysto meel halkan la mida afartan dollar baa maalintii laga qaadi lahaa buu yidhi.
marka waxaa lagu dhufan lahaa laba toddobaad oo intaa lagu dhuftay lacag badan bay noqon lahayd dee haa hal maalin een, hadduu ka bixiyo suuqa ayaa waxay ka badan tahay labada wiigba waa gartay marka waa nin aad u soo fekeray oo jilibka soo laabay aad jilibku soo laabay dee halkiibaa meeshii waxay noqotay marka meesha saasaa looga fikiraa gaadhi dhigashada ismaaciilow sheekaba sheekay dhashaa baan maqlay haye Een, sheekadaasay igula soo dhacday iyo baabuurta dalkan la wato iyo shaanigooda haye waddooyinka aad bay u waaweyn waad aragtay halistoodana way badan tahay marka mararka qaar uma bareeraysid waddo aanad aqoonin inaad gasho haye marka haddaad waddada ka lunto kale waxaad qaadanaysaa tii kuu fudud aad is leedahay tan waan hubtaa bardhowda waxaan ku dhacay isbaaro haye is- isbaaro ah isbaaro waxaan ku dhaqiinay magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya ku dhaqiinay laakiin isbaaraan ku dhacay isbaarad miyaan ahayn tii waddada wax la dhigan tii jiray waddada wax la dhigan jiray tiiyo casriyaysan baa meeshan taalla haye waddaan ka shakiyey waxaas waddadaan talooma tiiba may may tan iska galtanaad hubtaa markaan galay ilaan waddada waa wadda isbaaro ay taallo si kale isbaaro ma taalle waa wadda lacag oon la gelin haye oo ay geli karaan dadka lacagta la sii baxay oo la sii siiyey stiikarero gaariga Ogolaansho.
ogolaanshiyo waddadaas uu ku maro haye waan iska maray markaan socdo socdo socdo socdo waddadii waaba waddo fog markaan hadhowdii ka soo laabtay oo laba toddobaad jooga waxaa la ii soo diray lacag ganaaxa sidee baa gabadha lagaga dhex kartay waddadoo dhan waxaa taxan kaamira waa ku taxan haye labaatameeye kaamira saas u fiirinaysa haye marka kaamerooyinkaasaa ku qabana waxaa la ii soo diray warqad een, lacag ganaaxa oo ay la socoto gaarigii taargadiisii nambarkiisii iyo siduu u ekaa oo dhan oo sawiran markaas al waddadaasaad martay intaasna waa intii waddada lagu maraayey oo maad haysanin ogolaanshaad ku marto intaasna waa ganaaxii waddo aadanad sharci u haysanaad martay markaas waxay ku soo dhacday isbaarooyinkii lagu dhici jiray leejada layska qaadi jiray marka meesha waxa weye waddada iska ilaaliya inaad maraysa inay tahay mid lacaga inay tahay mid dad badan loo ogol yahay inaad tahay mid lagu ogol yahay marka wax badan xataa waddadii hoos aad u fikiraysa aada weyn marka ilaah kuu fududeeyo sancada iyo hal abuurka waxaad xitaa ku fakartaa in aad ka maaranto howlihii uu aadanahu qabanayay dalka shiinaha ayaa waxa uu soo saaray robot qabanaya howlo ka baaxad badan tanay dadku qabtaan oo ay u dheer tahay in heerka sirdoonkiisa uu gaarsiisan yahay in uu akhriyo weliba waxa ku jira maskaxdaada waa la yaab quluubta aadanaha ilaah unbaa daalacan kara hase ahaatee robotkan shiinuhu soo saaray maaha mid sahlan cumar xasan ayaa sheekadaasi inoo kala dhigdhigaya cumarow adigu hore waxaad maqashay baan u malaynayaa ama aan ka maqlay idaacadaha qaar ma garatay rooboodyo ka shaqeeya hodheelada ama dadka u adeega iyo qaar u ruwaayaday oo waxoogaa ka qosliya hase haatee waxaan ka yaaba kan waxaa loogu talagalay waxa uu ka shaqaynayaa howlaha ammaanka waa nabad sugid wuu ku samato bixinayaa wuu kula dadaalayaa cadowga ayuu kaa dhicinayaa wuu kula talinayaa waxuu ku leeyahay sidaas yal marka waa boolis meesha jooga amba waa sarkaal ammaanka ka tirsan oo markaa amnigaaga ilaalinaya hadday halisi kaa soo socotana wuu ku ogaanayaa dhinac kale waxa uu akhriyaa maskaxdaada indhahaga dhaqdhaqaaqooga iyo dhegahaaga iyo habka aad markaa adigu maadaragtay aad u dhaqdhaqaaqaysid isagoo akhrinaya ama dareemaya oo garanaya ayuu markaa isagu falkii looga baahnaa inuu ku dhaqaaqo ayuu samaynaya wixii maskaxdeeda ku jira haddii la akhrinayo waa halise waa arrin aad la yaab ula leh sababtoo ah qofka bani aadamka kolley waxa haga waa maskaxdiisa maskaxdu markay shaqaynaysana dhaqdhaqaaqyo kala duwan ayay samaysaa markay dhaqdhaqaaqyadaa samaysana matalan wejigaaga oo kale tusaale ahaanba haddii aan wax yar ka soo qaadan markuu qofku cadhaysan iyo markuu faraxsan waad kala garanaysaa markuu dhoolla cadaynayo markuu afka buuraya waad dareemaysaa dhaqdhaqaaqa jirkiisa markuu qofku matalan si xaraga leh u socdayo markuu daalan yahay uu maadaragtay waxoogaa u daalaa dhacayana waad kala dareemaysaa markayaan hadalka ugu daalanayna kuwa cilmiga le ayaan arrimahaas u daynayna kulle aniyo adigu wariyaalun baanu nahay waxa weeye robotkan waxaa magaciisa layidhaah anbot joogiisu waa hal mitir iyo sagaal iyo afartan sentimitir miisaankiisu waa sideed iyo toddobaatan kilogram markaan inta akhriyey ayaan anigu isdareema waxaan cumar imise kiilo baa tahay markaasaan ogaada in robotkaas iga miisaan weeye marka robotka uu howlgalayo waxa uu soconayaa saacaddiiba siddeed iyo toban kilomitr dhaqdhaqaaqa marka uu samaynayo marka uu ordayo biniaadinkiibuuba ka dheereeyaa wuu ka dheereeyaa siddeed iyo toban kilomitr ayuu saacaddii ayuu markaa isagu soconayaa laakiin bani aadamka waxa orda siddeed iyo toban kilomitr saacaddaas iyo in ka badan ayuu ordi karaa hasaat isagu waa tallaabadiisa socodkiisa aad ayuu u degdegayaa weeye marka robotka waxaa loo dirayaa inta badan oo uu ka howlgalayaa waa goobaha ay rabshaduhu ka dhacaan goobaha ay qalalaasyadu ay ka dhacaan siiba waxaa loogu talagalay inuu ka hortago falaalka argagixisada isla markaana marka ay hawl argagixisay meel ka dhacday inuu isagoo tago halkii dadka loo diri lahaa amba boolista ama saraakiisha ammaanka ay ka howlgali lahayn amba ay ku dhiman lahayn amba ay ku dhibaatoon lahayn isaga ayaa loo diraya isla markiiba waxa uu qabanaya hawlo kala duwan ta ugu horreysa waxa weeye meeshii marka uu tago waxa uu dirayaa fariin maqal iyo muuqaalba ah waxa uu la talinaya dadkii waxa uu koranayaa fadhiiso kac halkan ka bax haddii kale waxa uu koranayaa sidaasa yeelin sidan yeel waa gartay mid ii sheeg cumarow waxaad ii sheegtaa robotkan hadda dalka shiinaha sameeyey isagaana samaystay waa gartay sida cadna ammaankii buu kaalin ka qaadanaya mar hadduuba qofka maskaxdiisii akhrin karo khataro badan oo bini aadanka soo food saari lahaa buu ka hortagaya sida cad marka ma dalka shiinaha unbuu ku koban yaho ma robot sheinaysaba oo dadkii shiinaha ka mida mise adduunyada kalena waa loo soofin karaa waa loo iibgeyn karaa taasi waxay ku xidhan tahay mustaqbalka iyo go-aanka la gaadho waayo waddan kastiba marka uu horumar gaadho mudnaanta marka hore waxau siiyaa waddankiisa iyo shacabkiisa iyo maadaragta xadkiisa waa dhab tallaabada labaad ay markaa ku dhaqaaqayaanna waxay noqonaysaa in ay daraasad ku sameeyaan suuqa caalamka inuu u baahan yahay oo uu ka iibsan karayo oo dhaqaalo soo gelinayo marka tallaabada ugu horreysa waxaa weeye in uu ka howlgalo dalka shiinaha oo shacabkii magaway aqbaleen oo waxay leeyihiin waa sarkaal ka mid ah sarkaalada saraakiisha ammaanka ama haddaan si kale sheekada u dhigo waa boolis ka mid ah booliska dalka shiinaha hadal dhammaantii caasha sheekadani waxa ay ku salaysan tahay falalka argagixisada ah marka waxaan isweydiiyey halkii marka hore maadarata uu dategi lahaa wuu kooxdii loobi lahaa waxaa tagaya roobotkan kadib kooxdii argixisada iyagu falful isleh ayuu qabanaya bal le ninkaas saasuu damacsan yahay teeda kale uu hubaysan yaho markuu maskaxdaada akhriya hadduu ku arka fal argagixiso adigoo wada ama uu yidhahdo ninkan waa argagixisadii tallaab uu ka qaadaya waa gartay marka waxaa lay argagixisadii godka ayay biyo ugu soo galeen waa gartay cumaro markaa dhinac kale markaad ka fiiriso ileen sa- waxaani waa waa sanco aadane oo waa wax uu bani aadana sanceeyey marka wuxuu aadana sameynay cillad lagama waayo ma dhammaystirna marka ciladihiisa maxaa ka mid ah hadda dhinaciisii wanaagsanaa baad noo sheegtay iyo waxa uu qaban karo iyo siduu argagixisada uga hortegi karo iyo waxyaabo fara badan laakiin dhinaciisa kale markaad fiiriso xaggee farta lagu godaya caashay su-aashaasadi u weydiisay waa su-aasha keliya ee dadka shiinuhu isweydiiyeen hase ahaatee ay boqolkiiba konton yidhaheen bal waanu eegi doonaa su-aashu waxaa weeye maadaama aanu ahayn qof bani aadamah oo buuxo oo dhammaystiran uu yahay aalad la sameeyey oo uu dad gacantiisa ku sameeyey miyaanu khalad samayn karaynin waxaa laga yaabaa dadka qaar marka ay sancadani ogaadaan in ay dhinacii uu isagu ka howlgelaya maana dhinaca kale iyagoo u fikiraya ay marin habaabiyaan in la qiyaameeyo haahey oo uu markaas isaga qudhiisu khalad sameeyo uu yidhahda saas lema barin oo uuba dil u geysto qofkii uu badbaadin lahaaba dil u geysto
qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan dhegaystayaal idinku hayaa qayb kale oo xiise leh oo ka mid ah waraysi aan toddobaadkii hore la yeeshay abwaan maxamed axmed cali oo loo yaqaano cali go'
bashar kula midaanahay abini aadam baad tahay bashar kula midaanahay naftu baahan baane barbarkaaga ilaaqaabo waxaad mar kale iigu noqotaa waxaad mar kale iigu noqotaa waxaad ii sheegtay in gabadhaad u qaaday heesta bushaaradii naftayda heestaad gabadhaad u qaaday inay iyada ku dhoofsatay markaad dhooftayna aad gabar kale ka guursatay haddana waxaad sheegtay in een, dhowr iyo toban kula dhalatay inay maraykan keentay bal labadaa sheeka isu kaya qabatii inantii markii aan anigu halkan freeland mi aan iska reeraystay inantii maraykan bay tagtayna way reeraysatay Eh, halkan baan reerkii u dacwooday oo dhibaato fara badan baan maray haye adigu si kastaba ha u dhacdee qaar baa igu kacay oo reerku waa laga kansalay oo adigu si kale shee- sheekadii way iga barri qabtay inantii waxay maqashay in reerkii laga kansalay reerka curad baan u ahaa anaa u weyn anaa usoo dhoofay oo finland baa ii diiday inay ii keenaan teenage baan isku dhiibay haye dee marka waxay tiri maxamed oo haddaad xumaysay anaa ku hagaajinaya weligay tan oo kale nama waxa weeyaan waxaad u qiimo badan waxaad u qiimo badan walaal waa gartay marka walaal heestu macnaha weyn bay igu fadhidaa eh, in lagu ciyaaro iyo in si kale loo bedelo iyo in la yidhaahdo nin baa saa ula jeeday oo nin bay ku dhacday oo nin bay qabsatay macnaheed heestu way iga weyn tahay waa marka hore waa heestii igu horreysay aan alifo waa marka labaad ee dee tayada iyo waxa ay tartay de waa waxaan kaaga sheekeeyey wey haye iyadu heesta ma dhegaysatay oo maxay u dhegeysan weyday bishaaraba la yidhaahdaaye waaba isu taqaanaabe haye inantii kalena dhoylaa la yidhaahdaa gabadhaan u heesaba magacaan ugu heesabaa qabta heesta dhoyle maad iga duubi caawa adoo mahadsan
waa gartay markaa ma magaceeda rasmiga aba
maya heesta magaceeda weeye magacii baa raacay dhoylaa loo yaqaana waa gartay bal ku dhufo iyadana haddii aadan dhiman oo adduunyada ka dheeran maxaa dhaygaga iyo yaab iyo maalma kuu dhiman inantaadan dhiiftiyo dhalaacada iyo ceebtiyo qofku wuxuu ka dhowrsado boosta soo dhigaysay wanaaggii dhammaaday dhaxalkiisii aan helay igu dhiirinaysay maantaa dheera labada erayadii dhimbiishiyo dhamacigaga kululeyd ii dhibtay dacartii inta wela dhaantay igu dhiiranayda ku dhawaaqa hadalkii dhexda qabashadaadii kelmadaadii dheerad weli way dhiriftaa markaan dhaabadaadiyo aan dhuxay hadafkii soonigii ku dhehdo dhaqsa kaa caloogay haddaad aragtay dhoohani aan garan wixii dhacay haddaad aragtay dhabataayaan dhul kaa goyn dhabdarrada u qaayiba haddaad aragtay dhaandhaan ay dumarku dhaamaan dhankia u jeedshaan dhaabadiisu ay tahay dhoyla anigu maanihi dhib ka midaan jeclaan oo dhib ku doorsadaanahay dhabtu hadday timaadana midaan dhowrsan baanahay mid dhacsada xaqiisa oo dhexda lagaga jabo oo lagu dhacan baanahay dhamac iyo kulayn aan lagu dhiiran baanahay na anigoo dhalaciyo dhegxumada iyo ceebtiiyo kuu dida dheeliga anigoo dhitada iyo dhiiggiyo halbowlaha dhuuxayga kuu shuba dhankii aan ujeed dhankii aan u jeestaba anoo adiga lay dhigo xaqiiqdii dhabkuu jecel sumcadaan dhurmayniyo kugu dheeha sharafo murti aan dhammaaniyo taariikha kuu dhiga anigoo wax kuu dhimin sawdigii dhibaatada maalin ii dhammaystiray dhabta waxaan ku geliyo ee dhicin idhaahdaba sidii aad dhallaantahay wixii aan ku dhowraba waa adigii isdhaafshaye waa maxay dambaalkiyo dhadhabka iyo qiradu sowtan dhabaqday xaajadu jacaylkii ii dhaaday ee ii diiday dhuuniga dhumashada kalgacalkaan dhabarkiisa qarin jiray wixii dhaxan habeennimo uu dhacaya fooruhu hadba dhagax dushiisoo dhirta aan la saaraa jacaylkaan dhisaaya hambalyada ku dhayi jiray daayaan ku korin jiray garashada ku dhaqi jiray dhib waxaa la soo maray waa adigii dharaar qura sawdigii dharaar qura dhidibada u siibo ana iga dhaqaaqo igu dhaafay oo male dhadoy sawdigii roob noqon waayo dharabkii dhadoy sawdigii roob noqon waayo dharabkii caasho may la socotaa si wanaagsan si wanaagsan dhadoy sawdigii roob noqon waayo dharabkii waa maxay dhaliishiyo dharabkiyo ilmada tani dhabtii maadan kala garan weli dhowrsiyo ceeb waxsan dhaabad maansadan dhaxal kaaga dhigayaa dheeftayda aragtay hadday dhibkaygana dhantaya macaankay baldhadhabi qadhaadhkay dhantaya macaankay baldhadhabi qadhaadhkay marka kadib heese kale ma samaysay
heese kale waan sameeyey aye
waxaan ku tirinayaa heesaan u dhiibay saare axmed weli maan maqal oo may soo saarin ingiriiskaan ku kulanay london baan ku kulanay saare axmed jaamac fanaanada weyne qaaliga ah heesta waxa la yidhahdaa laantii cagarayd haye
de malaa waxaad maqasheen gabadhiyo waxbaa la jeclaadaa une geelana waa la jeclaadaa bal ninkayga cali guxe laan iska jeclaaday laan laan geed baa je- ya fanaaniin badan baanu ahayd oo waxaanu ahayn aniga iyo nin la yidhaahdo cabdi nuur cali xamari cali xamari baa la yidhahdaa oo waa aabihiisa abuwan aha baad garanaysaa fanaanaha Haye.
waa beri ku jiray isaguna waa beri buu ku jiray oo wuxuu ahaa darbugeys iminkana fanaaniinta abudabi buu ku jiray waa aniga waa cabdinuur waa waxa weeyaan waanu badnayn gabadhan kaltuma sheekh ibraahim ee xaaskiisa ahayd oo dumashaday ahayd waa dakame waa sheekh abuukar oo isna ma garanaysaayey daaniska u haystay soomaaliya oo isna dubai jooga saaxiibadaa ka dhawaa jooga aad baan u salaamaya haddii dhegeysanayaan Eh, waxaan u soconay xadiiqad la yidhahdo heli alcayn bay ku taallaa sharqal awsad waa xadiiqada ugu weyn ee loo soo dabaashaa tago haye
marka yacni adduunka dhirta ka baxda oo dhan baa meesha lagu beeray waa gartay marka walaalo laan ba laan geed aanan garanayn magaciisa oo dalkeena aanan ka bixin eh, baa meesha ku yaalay haye geedka waxaa ka baxday laan aada u qurux badan oo saa u leegleeganaysa oo falaawerka wadnihii oo kale leh kan oo kale leh kan oo kale leh ayaa ka baxday ma og tahay waa gartay Eh, marka laantii bay igaga dhigtay geedka jiridiisuna way siman tahay haye jiridiisu aad bay u siman tahay oo looma bixi karo haddaan isran lahaa ballaanta kor oo niyow ka soo goosto edankeedu leeyahay halac halac halac bal halac leenoo falaawara Ha, ka soo gooso lama raaci karo Caasho geedkii kama- caasho kama soo goosan karo waa gartay talo waxay igaga tuxsatay fanaaniintii markay arkeen inaan meel looga dhaqaaqayn laantan bay iska dhaqaaqeen talo waxay igaga tuxsatay inaan laanta wuxuu si yidhaahdo waa heestii igu horreysay golakafuula golakafuulka waa taqaanaa on the diamond is spot waa horta aad taagan tahay waa heesaha markaa Waxaa la ka alifo kugu soo dhaca tegey- waa waxaa kugu soo dhaca Haye.
waxaan rinio laantan wax dhe laantii waxaan ku wiri laan yahay cagaartee laasimatay ubaxee leegleeganaysa leedho ay lulaysaay laan yahay cagaartee laasimate ubaxee leegleeganaysa leedho ay lulaysay lalab iyo kalgacal iyo lahanshaad igu beertoo laagaad ku taalbaan liganahay salkiiso laal saan isu lahaa lowyada ay dirmo lur baa kaa soqayso kuma soo lugayn karo yacni kuma bixi karo laal saan isu lahaa ha lowyadaadi diirto lur baa kaa sokoyso kuma soo lugayn karo lubigayga goortaan eegay waxaa ku laabudan leelaalkastaan qabo isna kuma la-aan karo lubigayga goortaan arkay waxaa ku laabudan leelaal kastan qabo misna kuma la-aan karo laasim waan cala kaasii guustaaba taaganahay anigu ya wow
leelaal kastan qabo caasheebaa misna kuma la-aan karo leexayso keligaa laameedhi ballaha weligaaba liicliici hadba dacisu laalaab laad laad quruxda laacoy laaqaab laacoy laabqaad
adiguna habla maanta waad ugu horaysaay halbowlaha wadnaha iyo bogaabee qawruda barnaamijkaasi cawayska washington ayaana guud ahaan idaacaddeenii ugu dambeeyey habeennimo waa cumar xasan axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan oo idin le nabadgelyo
adiguna habla maanta waad ugu horaysaay halbowlaha wadnaha iyo bogaabee qawrudaay iga dardaarana ayaan ku holinayaaye ogow gacmaaniisaysan ogow isku ili waayey ogow guul ma haybsadaane
This program has come to you from the Voice of America, Washington.